بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين نكون حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى casharkan waa casharka boqol soddon iyo sagaal waxaynu ku sharaxaynaa weli aynu ku dhex jirnaa su-aashii boqol iyo lix calaamadihii iyo ashraadu saaca shiikhu uu sheegay calaamadii ugu dambeysay ayaynu sharaxaynaa qowluhu uu yiri shiikhu wa axaadiith alkhusuuf ay waliimaanu in la rumeeyo axaadiidta tilmaamaysa alkhusuuf khusuuf maxaa la yidhaahdaa alkhasfu waa dhulka in la isla jara weeye sida allah subxaana wa tacaala markii uu uu, eh, tilmaamayey qaaruun oo waxa weeye kibirkiisii iyo isla weynankiisii dhulka lagala gooyey fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda dhulka ayaan la jarnay buu yidhi allah isaga iyo guryihiisii iyo hantidiisiiba marka khasfigu waa dhulgoyn weeye haddana way dhacdaa oo meelo badan baynu maalin walba ka arkaynaa in la yidhaahdo meel hebla dhulgooya ka dhacday daadad baa ku rogmaday waxa weeye dhulkii ayaa gilgishay dhulgariir baa dhacay foolkaanaa dhacay waxyaalahaasoo dhan baynu maqalaa haddaba markaa bal aynu aragna xad- axaadiidta ku soo aroortay khasfigan la tilmaamayo xadiidkii eh, xudayfa ibnu usayd oo imaamu muslim wariyo dheeraa oo tobanka aayadood kulmiyey oo nebigu yiri qiyaamuhu ma dhacaya ilaa ad aragtaan cashra aayaad qablaha inta ka horeysa ilaa toban calaamada aragtaan markuu nebigu intii kala tiriyey ayuu waxa uu yiri wa thalaathu khusuufaatin saddex khasfi baad arki doontaan oo dhacaya khasfun bilmashriq dhulgooyo dhulka lala jaro xaggaa iyo mashriq oo dhulkaas ardu mashriq la yidhaahdo oo barigaa qoraxdu ka soo baxdo ayuu ka dhacaya wa khasfun bilmaqrib xaggaa maqribna khasfi baa ka dhacaya wa khasfun fi jasiirati alcarab jasiirana khasfi baa ka dhacaya marka markii madiino la joogo oo la tilmaamo mashriq waa dhulkan ee dhinacan shaam iyo dhunkaasoo dhan baa mashriq la yidhaahdaa oo waxa weeye iyo iiraan iyo ciraaq iyo dhulkaasoo dhan yaman iyo waa mashriq noqonaya oo bariga ah xaggaa markii la tilmaamo maqribna waa dhulkaa kaloo maqrib la yidhaahdo oo xaggaas dhinacaas maqrib alcarab iyo dhankaasoo dhan baa noqonaya marka labadaa meelood ayuu nebigu tilmaamayaa mashriq iyo maqrib jasiiratu lcarabna waa meeshaan hadda waxa weye dee khaliijka iyo loo yaqaano jasiiratu lcarab oo waxa weye sacuudiga iyo ku fadhiyaan weeye ayaa waxa weye jasiiratu lcarab la yidhaahdaa idan saddexdaa khasfi ayuu tilmaamay xadiidka xudayfa ibnu usayd ayaa tilmaamay inay saddexdaa khasfiyo dhacayaan waa wuxuu yidhi xaafid ibn xajar marka raximah llahu tacaala markuu axaadiidtaa sharaxayo w- ee, wuxuu tilmaamay inay khusuufaad haddaba dhacaan oo la arko maalin walba khasfi iyo dhulgariir iyo ee, foolkaanahaas iyo waxaynay dhacayaan buu sheegay wuxuu yidhi waxaa lagu jamcinayaa marka kaas damboo la ishaarayo kuwaana inta adduunku dhaqan yihiin bay dhacayaan oo ummaddii ma saamaynayaan oo dhan ee meel mucayanay ka dhacayaan amaa kaa dambe waa aakhiru zamaanka waana ashraadu saaca waa qadrun zaa'idun kan maanta la yaqaano waa mid ka weyn oo waxa weeye aad iyo aad uga weyn buu noqonayaa oo uu tilmaamayaa macnaha saas ayaa lagu jamcinayaa buu yidhi marka calaa kulli xaal waxaynu rumaynaynaa ee aynu ictiqaadaynaa ee in ay saddexdaa khasfiba dhacayaan oo mashriq iyo maqrib iyo jasiirat alcarab ka dhacayaan ilaahay wakhtigu ugu talagalabayna dhacayaan marka ashraad u saaca ayay ka mid yihiin marka horey baan u ishaarnay oo waxaanu sheegnay tobankan calaamadood marka tartiibkooda la- hadda xadiidka nebigu markuu tilmaamayo waawul cadfi baa la isugu wada xiray waawul cadfina kuma tusa tartiib ee mujarad inay waxa dhacayaan buu kuu sheegay oo thumma lama odhan thumma haddii la odhan lahaa tartiib bay ku wada tusi lahaayeen laakiin hadda waa waawul cadfi marka culummadu waxay yidhaahdeen qaar waxa weye siday isugu xigaan waa tilmaameen qaarna lama garanayo kow duluucu shamsi min maqribihaa baa ugu horraysa daabaddaa ku xigta dajaal baa ku xiga waa saddex nusuulu ciisaa baa ku xiga waa afar ya'juuj wa ma'juuj baa ku xiga waa shan shantaa marka say isugu xigaan waaba isa soo gaargaarayaanoo waxa weeye axaadiidtaa tilmaamayso shantaas way isku xigsanayaan wa aakhiru daalika naarun naarta dabkuna waa ugu dambeeyaa tobanka calaamadood maxaa inoo soo haray marka afar afarta inoo soo haray waa addukhaan iyo halaathu khusuufaatin ile lix baynu sheegnay waa dukhaanka iyo saddexda khasfiyo dhulka la isla jarayo ma garanayna marka siday usoo kala horeeyaan afartaasi iyo wakhtigay dhacayaan ma hayno xadiid inoo ishaara oo ina yidhaahdo xilligaas culummadana waa ka aamuseen sidaasaan uga aamusaynaa marka laakiin waxaan aaminsannahay wa aakhiru daalika naarun naartu inay ugu dambayso oo khusuufaad ka soo horreeyaan naarta dukhaankuna ka soo horreeyo inay saa tahay ama waxa weeye maaragtay eh, tii uu shiikhu intaasi marka waa calaamaatu saacati lkubraa wuxuu shiikhu keliya ku daray ile hadda koob iyo toban bay markaa noqonaya Eh, oo wuxuu ku daray marka ilaa hadda lix markaynu sheegnay saddexda khasfina lagu daro waa sagaal markaa lagu daro dukhaankii waa toban waa calaamaatu saacati lkubraa tobankaas wuxuu shiikhu marka raaciyey oo uu ku daray riixdii dabayshii oo dadka mu'miniinta nafta ka qabanaysay ayuu ku daray iyadana waa la rumaynayaa laakiin iyadu kuma jirto tobanka waaweyn oo axaadiista tobanka waaweyn isku meel ku sheegay kuma darin ee marka waxaan odhanaynaa way iyaduna wakhtigaasay dhacaysaa oo dadka mu'miniinta aakhirka ugu dambeeya nafta ka qabanaysaa laakiin tobanka waaweyn kama mid maaha sida mahdiguba uuna tobanka waaweyn uga mid ahayn laakiin uu ku dhex jiro waayo nusuulu ciisa iyo dajaal xilligiisii waxaanu niri eh, qorraxdaa soo baxaysa meesha u dhacdo daabaddaa soo baxaysa dajaal baa imaanaya ciisaa soo degaya marka yaa isa soo gaaraya mahdiga iyo ciise iyo waxa weeye dajaal saddexdaas waa kulmayaan waa isku wakti mahdiguna ka mid ma aha ashraad saacati lkubraa idan riixduna saasoo kala weeye marka oo xilligaasay dhacaysaa dambe laakiin tobanka calaamadood waaweyn ka mid ma aha marka insha allahu tabaaraka watacaala sidaan ishaaray waxa weeye qofkii raba ashraad saaca inuu si fiican u fahmo saydeegaas aan horey u diyaariyey ha u noqdo oo waxa weeye calaamaatu saaca la yidhaahdo Ee, waxaan u qaybiyey ee laba qaybood marka hore calaamaatu saacati suqraa iyo calaamaatu saacati lkubraa kabacdina waxaan qaybiyey calaamaatu saacati suqraa oon saddex u qaybiyey qayb dhacday oo horey u tagtay oo aan soo noqonayn ee sida inshiqaaqu lqamar iyo bicadii nebiga la soo saaray iyo waxyaalaha noocaasa calaamadahaasi waa la arkay mana soo noqonayaan iyo calaamaatu saacati suqraa oo haddaba maalin walba la arko oo nebigu uu ku tilmaamay cuquuqul- eh, sida an talida alamatu rabataha oo caasiwaalideenka lagu fasiray wa an tara alxufaata alcuraata caalata- arraa- ricaa ashaa yatadaawaluuna fi lbunyaan dadkii reer baadiyaha ah oo guryo dheerdheer dhisanaya aad aragtid nisaaun kaasiyaatun caariyaat wax- waxyaalahaasoo dhan waxa weeye waa waxyaalaha la arkay laakiin weli jooga oo soconaya oo fara badan oo maalin walba wax la arkayo intii adiladu ku sugnaatayna waa ku sheegnay sida culummadu ay caddeeyeen iyo calaamaatu sa- eh, suqraa oo aan weli la arag oo ay ka mid tahay riixdaas iyo mahdigoo soo baxa iyo eh, xilliyadaas waxyaalaha dhici doona ay ka mid tahay marka insha allah halkaasaan uga gudbaynaa ashraadu saaca shiikhu waa ijmaaliyey Eh, su-aal su-aal kama uu dhigin adilo uma keenin marka saasaan u tacliiqinay ee wuu ishaaray keliya walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin su-aalaha kale aan u gudbaynaa marka oo wixii soo gudagelayey ayuu inoo tirinayaa weli aliimaanu bilyowmi alaakhir wallahu aclam